isbitaalada muqdisho ayaa waxa ay la ciirciirayaan bukaanada ciidamada dowladda federaalk ee lagu soo dhaawacay dagaalada hiiraan ka socda ee u dhexeeya ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin oo dhinac ah iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalk oo kaashanaya shisheeyaha waxaa isbitaalada muqdisho maantay booqday xildhibaanada iyo sidoo kale wasiiro ka tirsan maamulka la baxay hiirshabeelle xildhibaanada oo ku sugan isbitaalada qaar ku yaala magaalada muqdisho ayaa waxa ay sheegeen inay isbitaalada markii ay tageen kusoo arkeen xaalado murugo ah ka gadaal markii ay sheegeen in tiro aad u badan oo ka tirsan ciidankii shabaabka ay soo dhaawaceen wax looga qaban waayey gudaha dalka iyagoona warbaahinta la hadlaya ay ku cataabeen in ay dalbanayaan in dalka dibaddiisa loo qaado ciidankan
waxaan rabaa halkaan inaan uga faa'iidaysto aan baaq u diro bukaanada aan soo aragnay waxaa ka mid a qaybo aan dalka wax loogu qaban karin waxaan baaq dheer u diraynaa dowladda federaalka soomaaliya iyo madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle in ay si dhaqsiyo ah loowax looga qabto loogu qaadana dalka dibaddiisa saddex iyo wix ka badanba wixii ay yihiinba inta aan wax looga qaban karin dalka oo maamulka isbitaalku uu noo sheegay ama isbitaalada kale tontagna ay noo sheegeen in arrintoodu ay garaab tahay waxaan rajaynaynaa in dowladda dhexe oo ugu weynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare xamse inay dadkaasi degdega loo qaado oo looga soo qabto dalka dibaddiisa loo geeyo
ha u badnaadaan gobolka hiiraan ayay dadkaas u badnaayeen waxaa booqashadeenna weheliyey dadkaas dadka ka soo jeeda ee dowladda federaalka ku jira maxaan ku idhaha madaxda dowladda federaalka ku jira ee golaha wasiirada ahaa ama sanatarada ahaa kuwaasi waxa ay ahaayeen xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan maamulka hiirshabeelle oo ka hadlayey xaalad adag oo haysata bukaanada ku waxyeeloobay weerarada shabaabul mujaahidiin iyo dagaalada ay gobolka hiiraan ka geysanayaan kuwaasi oo ay ku beegsanayaan ciidamada dowladda federaalka